Waxaa lama huraan ah in mar waliba bulshada lagu wacyigeliyo inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka. Wacyigelinta ku saabsan nabadda ayaa waxa ay kaalin weyn ka qaataan ka hortagga khilaafaadka soo noqnoqda ee ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda. Magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa haatan ka jira nabad iyo xasillooni taasoo ku timid iskaashi iyo wada shaqayn bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dobley waa kuwa iyagoo ka hadlayo arrinkaas.
Waan dhowahay magacaygu waa Jaamac Siyaad Maxamed. Doorka runtii ay ka qaadan karaan wacyigelinta khilaafaadka soo laabanayo waxyaalo badan ay gudihiisa dhex yaalaan. Laakiin mar walbo dadka wacyigelinaya waxaa loo baahan yahay in doorkooda ay mar walba xajistaan oo aysan ka tanaasulin oo aynan isdhiibin. Bulshadu mar walbo wacyigelin loo sameeyo wacyigelintii hadday ay qaadan waayaan ama maandhaaf ay ku sameeyaan micnaha wixii laga digaya haddaysan ka digtoonaan waayaan macnaheedu inaad isdhiibto oo tiraahdo maahan dee dadkan dad maskax leh ma ahan mar walba waa inaad ku dadaashaa fikirka ee wacyigelinta markaasi ay sida ku guuleysan lahaa wacyigelintana runtii aaday u badan tahay bulshada maanta waxay u baahan tahay qof dulqaad iyo sidoo kale intaba ee, dadka si fiican wax u fahansiin karo dadka u dhaadhacsiin karo wixii markaasi jiro qof walba ama bulshada qeybaheeda kala duwan dhex mari karo oo u sheegi karo wixii xaqiiqda markaasi ay ku jirto oo aan la gabanin wacyigelinta dee haddii ee, iyo hirgasho oo dadku ay qaataan ee, waxay ka qaadan kartaa door aad u weyn ka qaadan kartaa sababtaha khilaafaadka soo laabanaya dadkii keenaya haddii wacyigelinta qaataan aad ee, u dhammaanaya bulshada u baahan qaybeeda kala duwan haddii ee, haddii cuqaal noqoto iyo haddii dhalinyar noqoto iyo haddii ee, dumar noqoto iyo haddii rag noqoto iyo haddii ee, ee, dowladdii qa- ee, qaybeeda kala duwan haddii noqoto intaba dadka bulshada dhan way u baahan tahay haa haddee wax kasta oo adduunka imaada xal ba laga gaadha waxaa la-aan adduunka ma imaadaba Ee, marka haddii dee xal saxda loo helo oo ee, rasmiga ah in la hir- la hirgeliyo ma oran tahay oo la ilaaliyo